halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a
waa galab sabtiga shanta bisha oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddobaiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitaban iyo boggeenna v o a somalicom iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar saacaddana galabta waxaa weladilmi kugu soo jeedinaya daare ciila nuur iyo anigu ah ibraahim xasan iblaan dure
qodobadaan idinku hayna idaacadda galabnimona waxaa ka mid a isdilka dhallinyarada soomaalida ee minneabolis oo weli xal loo la'yahay
dilka magaaladan gobolkan guud ahaan soomaali say u soo degtay labadii kun iyo toddobadii ayuu bilowday sanadkii ugu darnaa dhallinyaro soomaaliya istilaan wuxuu ahaa labadii kun iyo sideedii sanadkii hore ayaa ka tiro badnaa oo maaragtay tiradii 2008kii dhallinyarada laiska dilay soomaalida iska dileen waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo kii dhacdooyinka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxa ka kala socota maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa gaaray dalka sweden si ay u yeeshaan wadahadal ku saabsan nucleerka shirkaasi oo ka dhacaya duleedka stockholm ayaa ujeedkiisu u yahay sidii la isugu dayi lahaa in lagu dhammeeyo ismariwaaga ka dhex oognaa labada dhinac muddo bilooyina kulankaasi ayaa noqonaya kii u horreeyey ee labada dhinac ay yeeshaan tan iyo wadahadaladii hore u dhex maray bishii juun madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un markaasi oo labada madaxweyne isku raaceen inay sii wadaan siinaanba qaadaan wadaxaajoodyada balse uu fashil ku yimid wadahadalkaasi kadib kulankii vietnam ee bishii februari booliiska ayaa la sheegay inay xireen wadooyinka dhismaha shirkaasi lagu wado inuu ka dhaco halkaasi oo wakiilka maraykanka ee kuuriyada waqooyi stephen began iyo kim yong giil oo kuuriyada waqooyi ka socda ay ku kulmi doonaan wafdiga ka socda dalka cunaqabateyntu ay saaran tahay ee kuuriyada waqooyi ayaa iswidhan gaaray saddexdii bishan kadib markii si lama filaana pyongyang ay u sheegtay usbuucan in wadahadallada nuclearka ay dhacayaan bishan shanteeda oo maanta ah wasaaradda arrimaha dibadda ee sweden ayaan ilaa ay hadda soo qaadin ama ka hadlin shirkaasi
boqol iyo toban milyan oo musqulood ayaa loo dhisay dad gaadhaya lix boqol oo milyan oo qof oo ku nool dalka indiya oo aan hore u lahayn musqulo ama suuliyaal ra-iisul wasaaraha dalka indiya narenda modi ayaa shaaca ka qaaday in hawshaasi ay dhammaatay labadii bishan oktoobar oo ku beegnayd arbacadiina dhaaftay mashruucan ayaa loogu magacdaray nadiifinta indiya oo la doonayo in dhulka tuulooyinka iyo baadiyahoo dhan laga hirgeliyo musqulo ay iyo goobo qashinka lagu guro waxaana la sheegay inay ku baxayso lacag dhan labaatan bilyan oo doolarka maraykanka
mas-uuliyiinta ciraaq ayaa waxay qaadeen bandu maalmo ku rognaa magaalada baqhdaad kadib dibadbaxyo ka dhana dowladda oo afar maalin ka dhacay dalkaasi dibadbaxyadaasi oo sababay geerida ama dhimashada toddobaatan iyo laba qof boqolaana ay ku dhaawacmeen gaadiidka ayaa si caadiga u socda caasimadda ciraaq iyo goobaha kaleeta ee muhiimka jidgooyooyin iile waddooyinka ayaa la qaaday halkaasoo dadka mudaharaadka dhigaya ay isticmaalayeen maalmihii dhowaa sababtana ay ahayd inay isku dhicin boliiska xubno ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dalkaasi cadel cabdulmahdi ayaa waxa uu la kulmay hogaamiyaasha dibadbaxyada dhigayay oo ka socday baqhdaad iyo gobollada kaleeto waxaana ay ka dhegaysteen ishtakooyinkooda sida uu baahiyey t v-ga dowladda cabdulmahdi iyo madaxweyne barham saalex ayaa sheegay inay rajeynayaan in ay ka jawaabaan baahida dadka mudaharaadayo gaadiidleyda dalka ekwador ayaa ogolaaday inay soo afjaraan mudaharaad maalmihii lasoo dhaafay ka socday oo ay dadka mudaharaadaya xidheen guud ahaanba jidadka magaalooyinka mudaharaadka ayaa la joojiyey kadib markii ay heshiis gaadheen ururka gaadiidleyda iyo dowladda inkastoo aanay wax faahfaahina ka bixin qodobada ay rasmi ahaan ku heshiiyeen banaanbaxa oo khamiistii bilaabmay ayay hormuud ka ahaayeen wadayaasha baabuurta dadweynaha waxaana markii dambe ku soo biiray ardayda dugsiyada iyo shaqaalaha kala duwan ee iyagu isticmaalaha gaadiidkaasi iyo dadweyne aad u tiro badan oo ku dhaqan magaalooyinka egwador war ka soo baxay laamaha ammaanka ee dalkaasina waxaa lagu sheegay in saddex boqol iyo konton qof xabsiga loo taxaabay kadib markii ay jidadka ku gubeen waxyaabo ka duwan kuway hore u isticmaali jireen oo ay doonayeen inay ku xidhaan isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha
debdemiska somalilan ayaa fuliyey laba iyo toban howlgal oo gurmad ah afartan iyo siddeeddii saacadood ee u dambeeyey iyaga oo ka soo badbaadiyey caruur gurigoodii uu dab qabsaday iyadoo sidoo kalena ay soo saareen meydka wiil yar oo ku geeriyooday balli uu ku dabaalinayay oo liqay waxaa warkan nooga soo diray hargeysa waryaheena khadar maxamed cakule agaasimaha fulinta ciidanka debdemiska somalilan cabdiqaadir xaaji cumar ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeeyey ilaahay ha u naxariistee ilmo yaroo daadiisu saddex iyo toban jir afar iyo toban jir ahayd baa wuxuu ku geeriyooday dhaam ku yaalla xaafadda koonfurta magaalada hargeysa masallaha la yidhaahdo wuu u dabaaltegey wiil kaloo la socday ilaahay xamdigiisa wuu nabad galay waxaa jira imika halkaa uu wiilkaas ku dhintay oo kale waa dhaam wax hayndaaba ma laha biyo badan baa ku jira markaa dhaamkaasoo kale ilmahaasaa ku dhintay sidoo kale waxaa isaguna jira oo khasaare ma gaadhin laba caruuroo guri inta lagu qufulay iyagana ilaahay fadligiisa siddeed iyo afartankii saacadood ee u dambeeyey ciidanka debdemiska howlgalkii ay fuliyeen ay kusoo samato bixiyeen iyo deriskii ka agdhowaaba iyada oo waalidkii uu ka maqan yahay markaa run ahaantii taxadarka ay u baahan yihiin ubadkeennu in lagu barbaariyo inuu waalidku la sheekaysto in waxyaabaha halista ay ku geli karaan inay aqoonta u lahayn laga joojiyo in xataa dayaca guryaha ka imanaya oo run ahaantii markii noloshii magaaladu ay ballaadhatay hooyadii iyo aabbihiiba ay shaqo tegeen ama ay duruufo u baxeen ay keenayso in ubadkii guryihii dhakada lagaga qufulo amaba aan laga warhayminba meelaha ay ku maqan yihiin sida kuwa dhaamka ku waxyeeloobayo kaleba way jiraan intii aan ku guda jiray socodkayga aan ku dhex maraya xarunta ciidanka debdemiska magaalada hargeysa ayaa waxaan soo galay qolka ay ka howlgalaan hablaha sida gaarkaa loogu tababaray in ay qanciyaan ama si deg dega ay u soo gudbiyaan cabashada ama qayladhaanta ka timaada dadweynaha ay dhibaatooyinku la soo darseen ama arkayba dhibaato meel ka jirta sumadda ugu horraysa ee qolkan ayaa ah telefoonno fara badan oo kuwa laynka ah waxaana markiiba soo dhacay intii aan qolka ku jiray mid ka mida telefoonnada
waaad mahadsan tahay qadar maxamed cakule halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington
waxaa shalayto magaalada minneabolis ee gobolka minnesota lagu aasay wiil soomaaliya oo la sheegay in labadii bishan lagu dilay isla magaaladaasi iyadoo mid kalena dhaawac lasoo gaadhsiiyey dadkii geystay dilka iyo dhaawaca ayaan ilaa hadda gacanta lagu soo dhigin islamarkaana aan la xaqiijin haybtooda haddaba maxamuud mascade ayaa waxa uu arrintaasi ka waraystay cabdiraxmaan mukhtaar oo madax u ah ururka badbaadada dhallinyarada soomaalida ee daryeel oo u wololeeya sidii dhallinyarada loogu hortegi lahaa dhibaatooyinkaasi
inta badan waxaa la maqlaa inta dhimatay laakiin waxaa ka badan inta anigu aan ugu yeero bukaan socodka ee dhaawac ah ee la rabay in la dilo laakiin toodii ayna weli gelin marka waa arrin musiibaa waa arrin aada looga naxo waana wax soo noqnoqday allah u naxariisto wiilkaas dhallinyarada ah dee ka dhaawacaana waa dareemi kartaa dhaawacaas intuu ku yaalo noloshiisa waa wax mar walba u xasuusan doono waana waxyaabaha mararka qaarkood sii wada dhallinyarada inay isdilaan sababtoo ah wuxuu isku dayayaa meeshii uu isku dayi lahaa in arrintan caawinaad uu raadsado oo si xal kale loo raadiyo inuu isagoo gacantiisa ku ar guto oo saaxiibkiis la dilayna uu argudo qofkii isaga dhaawacayna uu raadsado waana waxyaabaha marka ka midka ah inay arintan sii socsocoto oo xalka loogu laayahay taasaa ka mid ah marar badan waxaanu maqalnaa dhalinyaro soomaaliya ayaa lagu dilay magaaladan iyagaa isdila laakiin dabcan adigu dhalinyarada waad ka qabta aad baad ula shaqaysaa dilalkan dhalinyarada ku dhacaya ma dhalinyarada dhexdooda amase cid ka baxsan ayaa lafteedu soo weerarta dhalinyarada oo dilalkan qaybka ah dhalinyarada soomaaliyeed xaqiiqda marka laga hadlo waxa iyagu isdila waa iyaga waxa iyagu isxabadeeya ama iyagu israasada intooda badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa soomaali qof kale oo loo eeneynayo ama loo farta lagu fiiqi karo ma jiro iyagaa israasada iyagana way waxa nafta iska gooya iyaga way waxa maaragtay har iyo habeen israasada waxaan ognahay in beri dhexdaasa dhowr sano ka hor arrintan ay aad u dantay isdilka caruurta oo ay joogsatay laakiin sanadkan iyo kii ka horreeyaba ay aad u soo badanayaan inay dhallinyaradu isdilaan maxaa dib u soo kiciyey isdilka dhallinyarada dhexdooda
maxamuudow isdilka magaaladan gobolkan guud ahaan soomaalida si usoo degtay labadii kun iyo toddobadii ayuu bilowday sanadkii ugu darnaa dhalinyaro soomaaliya isdilaan wuxuu ahaa labadii kun iyo sideeddii sanadkii hore ayaa ka tiro badnaa oo maaragtay tiradii two thousand eightkii dhalinyarada laiska dilay soomaalida iska dileen labadii kun iyo sideed tobankii ayaa kor u dhaaftay sidii hadda wax ku socdaan sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka oo bishii tobnaad hadda lagu jiro haddii sheekadusaan ku socoto sanadkii horena kan ayaa ka tira badanaya hadda waxaa soo kordhay dhalinyarada soomaalida qaarkood waxay bilaabeen inay ka ganacsadaan maandooriyaasha mararka qaarkood waxaa loo eenayaa in iyagoo dhac maandooriyaasha iska dhacaya ama hanti la xiriirta arintaas isku lahaayeen waxaa kaloo usii dheer markaas waxaad dareemi kartaa qofku dhalinyaradan marka ay xanaaqaan inta badan markay dembiyadan galayaan ama isdilayaan maskaxdooda ma joogto waa dad maandooriyaal qaatay markaasna way u fududahay qofku meeshii iyo hadday murmaan iskala dhexgeli lahaayeen ama xal ay heli lahaayeen waxaa u fududa inay isdilaan cabdiraxmaan waa tahay soomaali aad u fara badan baa halkan degan hadday noqon lahayd kuwa la doortay oo dowladda ku jira kuwa ganacsile oo dhaqaalo fara badan haysta kuwa caadiya ummadda ka dhex adeega dilkuna waa u sii badanayaa maxaa jaaliyadda soomaaliyeed kaga aadan arrintan maxaa wax looga qaban lahay
arrintan haddii jaaliyadda soomaaliyeed ay ka damqan lahayd ay dhexda u xiran lahayd ay dareemi lahayd ahamiyadda ay leedahay xal ayaa mar hore loo heli lahaa laakiin bulshada soomaaliyeed waagii hore iyoba ficnaayeen oo ka damqan jireen qof markuu dhinto shirar iyo la qaban jiray baroordiiq iyo kulamo laiskugu imaan jiray damqashadii xitaa laga damqanayay ayaa hadda xitaa yaraaday waxay taas ku tusaysaa bulshada soomaaliyed jaalida soomaaliyeed inaynu u arkin carruurtu inay yihiin hantida dhabta ah qof walba wuxuu leeyahay aniga wiilkayga ma aha qofka la dilay ma oga in arrintan gurigiisa ay soo gelayso maalinba guri ay soo gashaa marka ilaa soomaalidu ay dareemaan dhalinyaradan in xal loo helo xarumo ay bulshadu leedahay xarumo ay bulshada soomaaliyeed ee leedahay oo dhalinyarada loogu adeego dhab ah ma aha meel dad kale ay leeyihiin oo la kiraysto ma aha xarumo dhab ah oo dhalinyarada loogu adeego oo dad dhalinyarada fahmi kara dhalinyarada la shaqayn kara oo dhalinyarada laftigooda kuwan hadda derbiyada taagan kuwan hadda israasanaya laftigooda brograamadaas loo dhiibo oo iyagu isku adeegaan ilaa xal noocaasa la gaaro arrintan way sii soconaysaa qof walba wuxuu ku leeyahay cabdiraxmaano haddaad shaqo ii hesho waxaan inaan ka dhexbaxo ayaan rabaa laakiin waxay la'yihiin dad garab istaaga dad riixa oo garab u noqda oo daryeela ayay la'yihiin qoysaskoodiina waalidkii inta badan waa hooyooyin hooyooyinkiin intay daaleen daaleen daaleen ayaa waxaa ka soo hartay duco iyo sheekh ay u tagaana dhahaan sheekhow carruurta inuu ilaahay ii badbaadiyo ama inuu ilaahay maandooriyaashan iyo khamrigan uu ku jira iga soo saaro iigu ducee sadaqay la baxaan kor iyo hoosna way u ooyaan oo meelay wax ka bilaabaan ayay garan layihin luqadiina ma yaqaanaan waddankiina ma fahmayaan kaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo madax ka ah xarunta daryeel ee dhalinyarada soomaalida ee gobolka minnesota xaruntaasi oo ku howlan badbaadinta dhalinyarada wuxuu warramayey waryahayaga maxamuud mascade haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdada toddobaadka ama dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cusmaan waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddiaynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan sheegatay in weerar qarax ku dishay xubno ka tirsan ciidamada militariga dalka soomaaliya gaar ahaan qaybta danab balse afhayeen u hadlay ciidamada danab ayaa beeniyey wararka ay kooxda al-shabaab baahiyeen waxaana afhayeenka ciidamada danab mawliid axmed xasan uu sheegay in aysan jirin sheegashada kooxda al-shabaab horta balidoogle meesha la yidhaahdo waa xero ammaankeedu uu yahay taag ammaankeedu sugan yahay si cadna maaragtay loo ilaaliyo waa xero ammaankeeda si weyn loo adkeeyey qaraxana sida warbixinta hadda ka hor uu taliyaha u sheegay anna haddaan kugu sheegayo waxa weeyaan qaraxu ma soo gaarin sidiga xerada waddo shacabku ay isticmaalaan ayaa gaari ordaya soo galay gaarigii wuxuu kusoo lexday dhanka xerada waa la qarxiyey gaarigii ku xigay bosijinka maadaama uusan gaari karin ayuu asna isqarxiyey kan hore gantaal ayaa lagu dhiftay kii xigayna isaga ayaa isqarxiyey oo bosijinka maadaama uusan soo gaari karin ayuu fursa fursadii halkaas ayay ku dhamaatay baabuur ay maaragtay ciidanka ayaga ay wateen ku wadeen naasidii ayaa lagu duqeeyey hal ninna meeshaas kama fiigin shan nin oo ka baxsatay oo baabuurka ka booday oo inay baxsaan damceenna sidooda ayaa maarata gantaal loogu dalaaliyey weerarkaas isaga ah weerar dhicisooday ayuu ahaa oo aan annagana maaragtay waxna naga soo gaarin iyo saaxiibadayada weerar xeradaas waxyeelo u geystay ama kusoo dhawaaday kaasi ma ahayn ayagaana ku dhammaaday hal qofna kama noqon sida xaqiiqiyinka aan hadda kuu sheegay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka kooxda danab ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo toddobaadkan v oda la hadlay bayaan ka soo baxay howlgalka maraykanka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu sheegay in ay si rasmi ahi ee u asaaseen safaaraddii maraykanka uu ku lahaa magaalada muqdisho safaaradda ayaa la xiray shantii bishii janaayo ee sanadkii kii markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya balse maraykanka ayaa bishii diseembar ee sanadkii hore dib u asaasay howlgalkiisa diblomaasiyadeed ee soomaaliya bayaanka ayaa lagu sheegay in dib u asaasidda safaaradda uu goobjoog ka ahaa safiirka maraykanka soomaaliya donald yamamoto magaalada muqdisho toddobaadkan waxaa lagu soo gebagabeeyey shir laba maalin socday oo laga hadlayey arrimaha nabadgelyada iyo siyaasadda dalka soomaaliya shirkaas ayaa waxaa ka qaybgelay dowladda federaalk ee soomaaliya xubno ka socday beesha caalamka iyo kuwo kale oo ka socday maamul goboleedyada dalka soomaaliya gunaanadka shirka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed oo ku aadan in soomaaliya laga taageero dhinacyada nabadgelyada iyo arrimaha dib heshiisiinta waxaana hay-adda u s aid ee maraykanka ay shirka kaga dhawaaqday in ku dhowaad laba boqol iyo konton iyo toddoba milyan oo dollarka maraykanku gargaar dhinaca bini'aadinimadahi ku kharash garayn doonto gudaha dalka soomaaliya taasoo kaalmada sanadkan maraykanka soomaaliya uu siiyey ay ka dhigayso afar boqol sagaashan iyo sideed milyan oo dollarka maraykanka shirkaasi magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey waxaa ka maqnaa maamulada jubbaland iyo puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka hadlay sababa puntland ay shirkaasi uga maqnayd iyo siyaasadaha iska soo horjeeda puntland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya maadaama puntland ay ahayd hooyadii federaalka maadaama ay puntland ay ahayd xubin aasaasi u ah midnimada soomaaliya iyo federaaleynta iyada iyo xubnaha kale ee dowladuhuna ay arrintaa ka saman yihiin waxaan aada uga xunnahay shirka noocaas intaa la eg in puntland aan laga talagelin in puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajandaha shirka iyo siduu u dhigan yahay inay puntland ay ka aragtay waxaa la yidhahda communikeyga ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan waxaan ka xunnahay markii aan hubsannay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan talo ku lahayn oo aan waxa ka soo baxaya aan ra'yi ku lahayn oo puntland baahiyaheeda aan la weydiinayn oo idinkuba waa arki kartaana la yidhaahday waxaad ku leedihiin shan daqiiqo oo dadka carabiga yaqaana la yidhaahdo tacliiq ama remarks badbad nin akhriyey ayaa shan daqiiqo idinkuna waxaad leedihiin inaad wax comments ka bixisaan ama ka hadashaan intaas inay noqotay qiimihii puntland laga dhigo aad baan uga xumaaday runtiina wax puntland ay qaadan karta ma aha kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha puntland oo toddobaadkan ka hadlay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wasaaradda beeraha somalilan ayaa qoysas gaaraya kun iyo boqol oo beeraleyda gobolka togdheer ka mida waxay u qaybisay abuurka shan nooc oo ka mid ah dalagyada iyo khudaarta la beerto arrintan ay kusoo begmaysa iyadoo roobab lixaadle ay ka daayeen qaybo ka tirsan somalilan wasiirka horumarinta beeraha axmed muumin seed ayaa v o da arrimahan kala hadlay waxay aada iyo aada uga da-een marka loo eego deegaanada xaala ugu badnaa waxay ahayd waa gobolka saaxil berbera iyo hargeysa gebel iyo siila intaa roobab badan baa ka da-ay marka milimeterka loo eego runtii berbero kale ilaa lixiyo toban milimitir bay gaadheen hargeysa waxay gaadheen ilaa afariyo toban point five milimitir gabil waxay gaadheen muxuu ahaayey sagaal point five milimitir siilcana afariyo toban point five milimitir bay gaadheen markaa biyahaas waxaad ka arkaysaa inuu roob weyn oo baaxad leh dhowr iyo tobankii saacadood ee ugu dambeeyey somalilan ka da-ay waana markii ugu horreysay runtii ay roobabku soo gaadhaan bisha bisha tobnaad ay inaga soo gaadhaan marka galbeedka shan iyo labaatanka bisha sagaalaad buu inaga wareegi jiray roobku gugu kaasi waxaa waa wasiirka horumarinta beeraha ee somalilan axmed muumin seedo toddobaadkan v o da la hadlay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad buu mahadsaned jamaal oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa nala socodsiinaya cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey
waa mar kale iyo barnaamijkana xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahimna uu dhambaal qurux badan oo weliba lagu soo sawiray nuunihii dhashay ayaan gacanta ku hayaa qurux badana maasha allah waxaa ugu horeeya dadka tahniyadan dhalashada diraya awowe cali nuur cali aadan food cabde awowe cabdiraxmaan cali aadan awowe ibraahim yuusuf cabdi ayayo batuule maxamed axmed ayayo qamar yuusuf cali awowe axmed naasir sacad ciid iyo adeer xasan cumar khadiib iyo adeer maxamed cabdulaahi cali iyo adeer cali cabdulaahi cali alish iyo sidoo kale adeer abshir cabdiraxmaan cali waa dhammaan reer abshir cali iyo adeer bashiir cabdulaahi cali ibraahim cabdulaahi cali waa adeero iyo eedooyin waa halkan ku jira iyo abtiyaal lagama soo kala tegin adeer ibraahim cabdulaahi cali adeer abshir cabdiraxmaan cali eedo maryan cabdulaahi cali eedo aamine cabdulaahi cali eedo balqiiso cabdulaahi cali iyo eedo starlin cabdulaahi cali eedo fardowsa cabdulaahi cali adeer cabdirashiid cabdulaahi cali iyo abti cabdinaasir axmed naasir iyo abti naasir axmed naasir iyo habaryaar nasre axmed naasir iyo habaryaar naada axmed naasir iyo ugu dambeyntii habaryaar naseexo axmed naasir waxay dhammaantood iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga soomaaliya kenya iyo sacuudiga ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aabe cabdulqaadir cabdulaahi cali iyo hooyo qasun axmed naasir oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo janaay baa layidhi wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cabdulqaadir cabdulaahi cali waxaan leenahay bay idhaahdeen allaha ka dhigo kii soo barbaara oo soo weynaada oo waxay leeyihiin noqdaa kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamin dhambaalkan caashu wuxuu noogu yimid cabdinaasir aadan madgas iyo cabdinaasir wadani cabdinuur aadan madgas xaaji maxamed aadan nuur abshir kulubow abshir kulubow cali xaawo kulubow iyo xasan kulubow iyo eedo xaliimo maxamed nuur nuurto aanoy abshir aadan maxamed abshir dalmar iyo cabdilatiif barre aadan maxamed sheekh xasan cabdinaasir macalin cabdulaahi cabdimaadow dadkaasi waxa ay joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan aabe ibraahim kulubow cali iyo hooyo faadumo isaaq duubow oo gabar ay ugu dhalatay wajeer ducaduna waa xaggeenna waxaa leenaha gabadhaas allaha ka dhiga tii soo weynaata oo dadkeeda iyo waalidkeedba wax tarta waxaana loo bixiyay leeyihiin caasha gabadhaasi ridwaan ibraahim kulubow oo ridwaan magacyadii waxay soo galeen laisla lahaa magacyo waxaan ogeen shukri iyo xamdi iyo xamda haye marka ridwaanna hadda shuraakamaa lagu noqday wiilashaan ku ogeyna m waxaa laga yaabaa inaanaan ka warqabin laakiin magacyada magacyo badan oo la wada leeyahay oo labada dhinacba ay qaadan karaan inay ibraahim u jiraan tanna maantay nagu soo korortay waxaan leenahay soo weyno oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda heesta ugu horreysa barnaamijka waxaan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa caasho dhayalsaday qabadkii marin mursal iyo xuseen yuusuf tarabi
mid loo dhameeyo mabakala mabakala mabakala dhantaale eheeda midab kale waa mid loo dhameeyo mabakala mabakala mabakala dhantaale
waa tahay mar kale hayaan dhinaca dhambaalada hanba qaadaynaa heesta dhayilsaday anigoo filaya ibraahino dhegeystayaal badana barnaamijkan dhegeysanaya inay si weyn uga heleen dhambaalkanna ibraahino waxa uu naga soo gaaray liibaan maxamed shirwac waxa uu ku nool yahay caabudwaaq waxa uu marka hore yidhi salaaniga guddooma caashacuudi iyo ibraahim daanduure waanu kaa guddoona mid lamidana hawadan kuu soo marinaynaa marka xigaba uu yidhi waxaan salaan aad u qaaliya oo aad u udgoon aan hawada u marinaya buu leeyahay hooyaday macaan hodan maxamed cali iyo walaalahay buu yidhi ilmo maxamed sharwac meel kastoo ay dunida ka joogaan iyo sidoo kale saaxiibaday buu yidhi xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir siciid iyo ladan maxamed maxamuud iyo cabdulaahi axmed aadan iyo aamine ifraax cabdi iyo zakariye fuhaali iyo jaamac cali same iyo cadnaan maxamed axmed iyo faadimo ibraahim iyo cabdiraxmaan xaaji iyo saacid maxamed iyo cabdiraxiin axmed iyo sadiiq aadan iyo shaafici iid waxaan filayaan dhammaantood dadkaasaad salaantay oo ay hooyada ugu horrayso inay ku dhegaysanayaan liibaan oo ay islaantaana ka guddoomayaan waa tahay dhambaalkanna wuxuu ku bilowday assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaana habay yidhaahdeen hooyo xaliimo jaamac absur xasan faadumo xasan zahre xasan iyo carruurteeda suudo iyo carruurteeda eeda daahira shariifo bakaal xabiibo xasan xaliimo jeelle nimco jeelle aadan xasan farxiye xasan barre sheekh cabdi diiriyo cusmaan daahir salaad aadan xamdi qaasim iyo fartuun qaasim waxaa dadkaasi ay kala joogaan baar dheere muqdishow iyo ceelwaaq waxayna taniid u dirayaan cabdifataax salaad aadan iyo aamino jeelle cali oo arooskoodu uu ka qabsoomay degmada baardheere ee gadow waxaana ay leeyihiin allah ka dhig arooskiinna kii aad isku waartaan ee banow idinkala siiyo owlaad qarqabta aamin ayaa leenahay heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanayna caasho waa haye jamaal qurax oo ila dheel heesta magaceedaad ibraahim oo ka leexatay haye waad igu soo gaadday laakiin waa way habboonayd jamaal qurax oo ila dheel waxaa ku luuqaynaysa fanaanada codka macaan farxiyo fiska
jamaal quruxow iladheel iyo codkii farxiyo fiska haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaa noo baaqaya hooyo xakiimo cilmi siyaad sadaam xuseen barre maxamed xuseen barre cabdifataax xuseen barre xaliimo xuseen barre xasan cali soomaali ustaad maxamed cumrey iyo ustaad cabdinaasir cabdiqaadir islow geesey daadar cali birish ayaan cabdi iidow iqra shariif xiirey iyo cusmaan cali sanay dhammaan dadkaasna waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo gaarsiinayaan cabdirasaaq xuseen barre iyo xaaskiisa zamzam yuusuf maxamed oo wiilu ugu dhashay degmada buuloburte waxaana wiilkaasi loo bixiyey isxaaq cabdirasaaq xuseen soo weyno way leeyihiin oo noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay dhambaalkan aan markaan gacanta ku hayo waa dhambaala tahniyad aroos baa layidhi dadka dirayana waxaa ugu horeeya dhammaan reer diriyo dheere dhammaan reer cabdulaahi haydhigin maxamed diriyo dheere iyo liibaana diriyo dheere iyo ister diriye dheere wardheer iyo khadro cawil shaygeeda iyo caruurteeda cabdulaahi faarax jaamac iyo naste xirsi axmed iyo maxamuud macalin faarax iyo maxamuud dakhare sheekh maxamed iyo abti qorane xasan maxamed axmed xaaskiisa iyo sidoo kale eedo zaynabo gaas iyo dad kaloo fara badan baa la yiri oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed diiriye dheere iyo afadiisa xaliimo cabdulaahi haydhigin oo meherkoodu ka dhacay baa layidhi dalka ethoobiya gaar ahaan gobolka afdheer degmada baaray baa la yidhi arooska soo dedejiy bay leeyihiin ducadana waa xaggiina bahda daadihiyaasha barnaamij kuxaanu leenahay idinkaaba dhameeyey meherkaasi allaha ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiili caana gabri caanuna nugu ducaynay dhambaalkan wuxuu nooga yimid aabe cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo marwadiisa aabe maxamed mursal shiil iyo marwadiisa zahra iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo marwadiisa qamar cabdulle doctor xasan maxamed xaaji dosos iyo xaaskiisa iyo sayid cumar cali iyo marwadiisa amaal cabdulaahi maxamed iyo zahra cabdulaahi maxamed shankaroon loo yaqaan iyo odageeda nasteexo cabdulaahi maxamed cabdinajiib cabdulaahi maxamed maxamed xasan maxamed xaaji maxamed weli iyo marwadiisa nasro maxamed mursal shiil canab xasan maxamed xaaji iyo eedo faadumo maxamed xaaji eedo jimco maxamed xaaji iyo odageeda daktar farxiya xasan maxamed xaaji ladan loo yaqaano iyo odageeda cabdiqaadir xasan maxamed xaaji iyo eedo nuurto maxamed xaaji iyo odageeda waxaana ay dadkaasi jecel yihiin in ay iyagoo kala jooga ingiriiska holland sweden soomaaliya iyo belgium inay hambali u diraan aadan cabdulaahi maxamed fanax iyo raxma maxamed mursal shiil oo isguursaday waxaana leeyihiin arooskiina aamiin ee banaheyda kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanaan markana gacanta ku haya ibraahimo waxaa ciwaan looga soo dhigay tahniyad aroos ka dhacay degmada baardheer waa tahay yaa guursaday yaase tahniyada diray waa tahay waxaa lagu soo bilaabay waxaanu ku bilaabaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan tahniyad aroos uga diraynaa baa la yidhi annaga oo kale ah hooyo xaliimo jaamac astur xasan faadumo xasan sahre xasan iyo caruurteeda suudo iyo caruurteeda ah eedo daahira shariifo bakaal xabiibo xasan xaliimo jeelle nimco jeelle aadan xasan iyo farxiyo xasan barre dhammaan dadkani waxay kala joogaan degmada baardheere magaalada muqdisho iyo ceel waaq waxaanay tahaniyad aroos halkan uga dirayaan cabdifataax salaad aadan iyo aamino jeelle cali oo arooskoodu ka dhacay degmada baardheere ee gobolka gedo waxaan leenahay bay idhaahdeen ilaahay ha ka dhigo kuwa isku waara kalana hela obad khayr qaba wiilii caano gabarya caanan oo loogu duceeyey annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin waata ibraahino bal heesta saddexaad ee barnaamijka haddaad soo qabatid dhoof
dhoof dhoof dhoof nooli kulanta hadhan taalin caashaqa dhaqsan ah oon usoo noqon waa dardaaran iyo halkaasi duca ku jirta ibraahino heestan waa hees aan duugoobin oon laga daalin dhegaysigeeda annagana dhegaystayaashaan usii deynaynaa galabta codadkii maxamed axmed kuluci iyo xaliimo khali magool
jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaalsaday jacaylkani dhaawacay jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhdhdhdhdhof nooli kulante hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhdhdhdhof nooli kulante hadhantaalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
dhambalwada habeerka oo sidan dhaxalu yeesho amba dhigu kama fulo dhambalwada habeerka oo sidan dhaxalu yeesho ay dhexdegay ma guure waxaan dooni ka cunaa ay dhexdegay ma guure waxaan duuni ka cunaa dhandhanansi keliye way dhahaa misa wel way dhahaa misa wel dayga dhaacaysa dhaabankayga qoyse dhowr nabaad ku sii joog ahadhantaalin cashaqa dhaqsa waanu soo noqon soo noqon dhowr nabaad ku sii joog ahadhantaalin cashaqa dhaqsa waanu soo noqon soo noqon
dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo malayga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye gaadiidkana midaan dhicin gaadiidkana midaan dhicin dhehliyayni siira dhaqsa meel walbowtaga dhehliyayni siira dhaqsa meel walbowtaga dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulante hadhan taalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulante hadhan taalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo heestii dhoof codadkii maxamed axmed iyo xaliimo khaliif mugool ayaan intaas kaga gudbaynaa dhinaca dhambaalada ayaan mar kale jaleecaynaa dhambaalkan gacanteeda ugu dambeeyana waxaa lagu soo bilaabay ugu horeyn waan idin salaannay daadihiyaasha barnaamijka caashicuud iyo ibraahim daandurey waana waa guddoonnay mid lamidana hawadaanu kuu soo marinaynaa marka xiga baa layidhi waxaa halkan hambalyo aroos oo farxad leh ka diraya hee waxaa ugu horraysa ayeeyo xabiibo cumar hilowleh awoowe cali xasanna wuu ku jiraa waa laga buuxaa dhambaalkan balan wada akhriyo dadka ku jiroo dhan aabe cabdiraxmaan cali xasan adeer cabdulaahi cali xasan adeer mahad cali xasan adeer cabdisalaam cali xasan eedo raxmo cali xasan eedo sucaado cali xasan eedo sacdiyo cali xasan eedo naciimo cali xasan hooyo xaawo hilowle habaryar zaynab hilowle habaryar sucaade hilowle habaryar raxmo hilowle iyo jamiilo cabdulaahi cali iyo jawaahir cabdulaahi cali iyo iqro cabdulaahi cali hindi cabdulaahi cali cabdiraxmaan cabdulaahi cali waa laga buuxaa dhambaalka bal-aan inta dhibana ku daro cabdicasiis cabdulaahi cali ayaa ku jira iyo sidoo kale cabdishakuur cabdulaahi cali waa dhammaan ilmaha cabdulaahi cali zakariya ku jira mascuuda ku jira safiyo shariifo zaynab iyo ugu dambayntii hooyo raxmo macalin xasan waxay hambalyo iyo bogaadeen iyagoo isku duuban oo farxadna ay ku dheehan tahay ay u marinayaan hawada arooska iyo aroosadda cabdiraxmaan cali iyo marwadiisa raxmo cabdi cumar waxaan leenahay bay idhaahdeen guurkiinna guura khayr leh gurigiinnana gurinagi guulle ha ka yeelo annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya annacaasha waxaa uu naga soo gaaray farxiyo cali soomaali cusmaan cali soomaali iyo abshar cali soomaali faysal maxamed aadan iyo maxamed aadan dhuubow khatro qaliska tuur hooyo dhaqan xasan muumin hooyo raxmo axmed xasan iyo aadan macalin nuur zoobe iyo zaynab xuseen axmed iyo xabiibo maxamuud xuseen iyo salaado maxamed geedi ustaad cabdinaasir cabdiqaadir islow geesey dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo gaarsiinayaan xaaji xasuun cali soomaali iyo marwadiisa qaali qaraskatuur oo wiil uu ugu dhashay degmada buulaburte ee gobolka hiiraan wiilkaasina waxaa loo bixiyey yidhaahdeen cabdimaalig xasuun ducaduna waa xaggiinna waxaan leenahay cabdimaaligow soo weynow noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan ibraahino bal dhinacaaga haddaan usoo riixitee usoo qaban lahayd dhegeystayaasha barnaamijkan dhegeysanaya waxaa jira ibraahino dhegeystayaal badan marka laga soo tago inta dhambaalada noo soo dirsaday dhegeystayaal sugaaya bal maxaa barnaamijka laydinkugu hayaa gaar ahaanta marka heesihii waayo waayo caasha waa ka nasanaynaa muusigii xoogga lahaa organkii batarigii gitaarkii codka dheeraa waxaan u noqonaynaa heesihii hore hore hore ee codkiyo asala uu soo baxaayo muusiga iyo codkii ay kala soocan yihiin
waxaana qaadaysa farxiyo cali iyada ayaanan dabcan kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idiin soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono haddii aleedma toddobaadka dambe waxaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag intaasi waxaa noogu eg barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa nala socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure halkaad ka dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a qaar ka mid ah qodobadii wararka haddii aan idin xasuusiyana gaadiidleyda dalka ecuador ayaa ogolaaday in ay soo afjaraan mudaharaad maalmihii lasoo dhaafay ka socday dalkaasi oo ay ku mudaharaadayeen iyagoo guud ahaanba jidadka magaalooyinka xidhay mudaharaadkan ayaa la joojiyey kadib markii heshiis dhex maray gaadiidleyda ururka ay ku midoobeen iyo dowladda inkastoon wax faahfaahina laga bixin qodobada rasmiga ah ay ku heshiiyeen banaanbaxaasi khamiistii ayuu bilaabmay waxaa hormuud ka ahaa wadayaasha baabuurka dadweynaha waxaana markii dambe ku biiray ardayda dugsiyada shaqaalaha kala duwan iyo sidoo kale dadweynaha magaalooyinka wadankaasi ku nool mas-uuliyiinta dalka ciraaqna waxa ay qaadeen bandow maalmihii lasoo dhaafay ay saareen magaalada baqdaad ee caasimada dalka ciraaq kadib markii dibadbaxyo ay dowladda kaga soo horjeedaan ay socdeen afar maalmood oo ay isugu soo baxayeen dadweynuhu banaanbaxaasi ayaa sababay geerida laba iyo toddobaatan qof boqolaal kalena waxaa la sheegay in dhaawaciyi soo gaadheen gaadiidka ayaa si caadiya u socda caasimada ciraaq iyo goobaha kale oo maalmihii ugu dambeeyey jidgooyooyin ay ka jireen wadooyinkaasi xubno ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo la kulmay hogaamiyeyaasha dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa sheegay in baqdaad iyo gobolada kaleba ay dhagaysan doonaan cabashooyinka ay ku baahinayeen baraha bulshada iyo sidoo kale tv-ga dowladda
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay zaare ciidle haatanna aan idiin soo qabanno saylo waxaa wadajir ugu luqaynaya heestaasi xasan aadan iyo zaare axmed
وديو هاوتره صدق قولة تعقول
saxaan saxo udgoon badan sanka kuula raacaa heestaasi waxaa wadajir ugu luqaynayey saylo xasan aadan samatar iyo zahra axmed iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii galabnimo waxaa idiin soo jeedinayay zahre elnuur iyo anigu ibraahim xasan daandurey waxaana soo saaruhu ahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmi doona nabadgelyo saraarka naxdiyo timohoy isku seexdeen oodsayn gargoortii Oodsaanka guurto, saxarkii ku duulayo, looga mayra siigada, loo saara kooraha, cidalkiina loo suray, sarajahooga iyo muu, sankuneef la keliga ah